ayuub cutubka labaad haddaba waxaa kaloo jirtay maalin kale oo ay ilaa wiilashiisu u yimaadeen inay rabbiga hortiisa isa soo taagaan oo weliba shayddaanna uu soo dhex galay si uu isna rabbiga isu soo hortaago markaasaa rabbigu wuxuu shayddaanku yidhi war xaggee baad ka timid oo shayddaan wuxuu rabbiga ugu jawaabay waxaan ka imid dhulka aan maray oo aan hor iyo dibba ugu dhex socday markaasaa rabbigu wuxuu shayddaanku yidhi addoonkayga ayuu ma ka fikirtay maxaa yeelay isaga oo kale dhulka ma joogo waayo isagu waa nin quman oo toosan oo ah mid ilaah ka cabsada oo sharka ka fogaada oo weliba isagu daacadnimadiisii wuu sii haystaa in kastoo aad igu dirtay si aan isaga sababla'aan ugu halligo markaasaa shayddaan wuxuu rabbiga ugu jawaabay haragba harag baa loo baxshaa oo nin wuxuu haysto oo dhan ayuu naftiisa u baxshaa laakiinse bal haatan gacantaada soo fidi oo lafihiisa iyo jidhkiisa taabo oo isna markaasuu hortaada waxun kaaga sheegi doonaa markaasaa rabbigu wuxuu shayddaan ku yidhi bal eeg gacantaadu uu ku jiraa waxaadse u daysaa naftiisa markaasaa shayddaan rabbiga hortiisii ka tegey oo wuxuu ayuub tin iyo cudhub ku dhuftay boogo xunxun markaasaa ayuub wuxuu qaatay dheri burburkiis inuu isku xoqo oo wuxuu dhex fadhiistay dambas markaasaa naagtiisii waxay ku tidhi war ma weli baad daacadnimadaadii sii haysanaysa war hooy ilaa waxun ka sheeg oo iska dhimo laakiinse wuxuu iyadii ku yidhi waxaad u hadlaysaa sida naagaha nacasyada middood na waa side ilaa gacantiisa inaynu samaan ka qaadanno miyaynaan xumaanna ka qaadanayn oo in kastoo waxyaalahaas oo dhamm ay ku dhaceen ayuub innaba afkiisa kuma dembaabin haddaba ayuub saddexdiisii saaxiib markay maqleen xumaantii isaga ku dhacday oo dhan ayuu midkoos kastaaba meeshiisii ka yimi oo kuwaasi waxay ahaayeen elifas oo ahaa reer teemaam iyo bildaad oo ahaa reer shuuxi iyo soofar oo ahaa reer nacamaati oo iyana waxay dhammaantood ballan ku dhigteen inay u yimaadaan si ay isaga ugu tacsiyeeyaan oo ay u qalbi qaboojiyaan oo markay isagii meel fog ka arkeen oo ay aqoon waayeen ayay codkoodii kor u qaadeen oo ooyeen oo midkood waliba wuxuu jeexjeexay huwiskiisii oo intay boodh xagga samada u tuureen ayay madaxa isakaga shubeen oo toddoba maalmood iyo toddoba habeen ayay isagii dhulka la fadhiyeen oo midkoodna erey keliya kuma odhan waayo waxay arkeen inuu aad iyo aad u xanuunsanayo